dowlada turkiga iyase boqol kumada beeraleyda degmooyinka beligobadle iyo nay saleex ay weliba yeedaanka deeqda ee abuurka beero daawada iyo nay nafaqada carada wasiirka horumarinta beero somalilan cabdiqaadir imaan warsame iyo nay mas-uuliyiin ku dareerta dowlada turkiga ayay ku qeyb galeen xaflada la qeybiyaaya abuurka daawada iyo nay bacariminta sarkaal sare ee ku tirsan mas business weliba sharxaad eeriya uusu gubiyey walyaabooyinka iyo obadayan adeegan awoodda saarnaan la shaqeynaa hay-adaha caalamiga ah annagoo mataqaanaa inta badan hadday tahay emergency responska iyo hadday tahay abaaraha iyo mataqaanaa kolba alaabta loo baahan yahay si hagar la-aana uu soo gaadhsiino bulshadeeda meel kastay joogto hadday haw tahay iyo hadday tahay bari iyo hadday galbeed tahay iyo hadday waqooyi tahay marka aad baan uga faraxsannahay in shirkaddii hay-addii noo igmatay hawshani ay ku qanacsan tahay bulshadii loogu talagalayna maanta ay ku fadhiyaan ay arkayaan marka waawaawe waa siidhkii oo ka kooban hadhuudh iyo digir iyo arabakhi iyo bacaramiye iyo weliba muxuu ahaa dawadii dilaysay wixii mataqaanaa cayayaana intaasuu ka kooban yahay marka aad baan ugu faraxsanahay waa nala eegi doontaan waad ka soo warbixin doontaan waxaan anagu inta badan awoodda saarna inayd maadaama kuwaalituu kala duwan tii ugu wanaagsanayd aan bulshada u keennay sida ugu dhaqsaha badna weliba wax uga qabanaysa beeraha isku-duubayaalka wasaaradda beero ee somalilan degmooyinka salex iyonay beligobadle aadan cabdiraxmaan iyonay faarax diiriya weliba si wada jir ayoon ku hadaleena faa'iidada deeqdan
halka laynagu guddoonsiiyey qaar ka mida beeraleyda degmada salexle iyo beligobadle ilaahay baa mahad leh deegaamadaas waxaa lagu yaqaana markii hore xoolodhaqato balse waxay isu bedeleen xoolodhaqato beeraley saa daraaddeed waxaa ka jira baahiyo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin dhinaca biyaha dhinacyada taba aqoontii oo kale markaa waxaan ka rajaynaynaa hay-adda tika iyo dowladda turkigaba inay runtii qayb weyn ka qaadan doonaan sidii beeraleydaas deegaamada hawdka ee koonfurta hargeysa ee salaxle iyo belgubadle looga dhisi lahaa aqoonta biyaha looga caawin lahaa aqoontooda kor loogu qaadi lahaa waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha cabdiqaadir iimaan warsame oo runtii dardaaran qiimalalkan ka bixiyey intii xafiiska uu joogana wax badan inoo hirgeliyey aadna noola shaqeeya runtii maadaama deegaanadan ay ka hadheen beeraleydii kale ee dalka oo lagu hilaabay inay yihiin xoolodhaqato balse wasiirku intuu joogay runtii wax badan buu qabtay
deeqdan aynu soo gaadhsiiyeen walaalaheenan turkigaa aad baan uga mahad celinaynaa waa markii ugu horeysay hay-adda tika gobolka hawd degmada bilugwadle iyo degmada salaxleyba ay soo gaadhsiisa deeqdan waana xili loo baahnaa ayaanay ku soo hagaagtay beeraleydan waxaan ka rajaynayaa maadaamay roobabkii karantu insha allaahu ay wakhtigeedii ay taagan tahay inayd ka faa'iidaysataan siidhkaa laydiin keenay aad wax kula soo baxdaan oad ku foorarsataan beeraha aduu allaydhaa wasiirka horumarinta beero somalilan cabdiqaadir iimaan warsame iyo sheegay in iyo ka wasaareed ahaan iyo ka sameeyayan dabagal
waxaan laydin siiyey waa kooban tahay hadda waa wax kooban marka si loo eego marka si loo eegana waxa weeyaan waa barbilow waxay barbilow u tahay inaynu naku wax qabsanno markaynu wax qabsanno ayaa wax laynoogu darayaa waxaannu idinka doonaynaa inaad dhulkii beerataan intaa laydin siiyey waa bilow annagu wasaarad ahaan waannu idinku dabagelaynaa waannu idinku tababaraynaa waannu idin imanaynaa waannu idinla jaalaynaa waxbaannu idin baraynaa maxaynu yeelaynaa ma i d b s baynu ku ururaynaa oo qaadka ku baranaynaa oo halkaasuu fadhiyaynaa oo fadhi ku dirir noqonaynaa mase inaynu shaqaysanno oo cuntadeenna la soo baxno waanaynu shaqaysannaa marka anugu waxaa idinka idin farayaa waxaanan magan idinka ahay waynu beeran karnaaye aynu beeranno wax annaku ka wasaarad ahaanna inaanu idin caawinno diyaar baanu ahay albaabadaydu way idiin furan yihiin
deeqdan lansamey beeraleyda salax iyonay beligobadle ee somalilan weliba yeeda qeyb ku qaadada korte ee wal soo saarka beero